أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo wafdi uu hogaaminayo madaxa maamulka ridada somalilan ayaa martiqaad heer dowladeed ah kaga qayb galay shirweyne caalami ah oo ka furmay magaalada dubaay iyo murtadgar guurtaha oo loo diiday inuu ka qayb galo shirkaasi saraakiil murtadiin ah oo ka tirsan kooxda riddadaha iyo maamulka riddada hirshabeelle ayaa ka badbaaday dagaallo maleeshiyaadka riddada ku dhex maray gobolka shabeellada dhexe maraakiib ay gacanta ku dhigtay dowladda eritreya ayaa la sheegay inay shexnado hub ah u sideen dowladda xabashida itoobiya ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada hawfurow ee wilaayada baay والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan wafdi uu hogaaminayo madaxa maamulka ridada somalilan ayaa martiqaad heer dowladeed ah kaga qayb galay shirweyne caalami ah oo ka furmay magaalada dubaay iyo murtadgar guurtah oo loo diiday inuu ka qayb galo shirkaasi cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixiin arrimahaasi ku aadan inoo haya wafdi uu hogaaminayo cabdiraxmaan ciro oo ah madaxweynaha maamulka ridada ee la baxay somalilan ayaa galabnimadii shalay diyaarad khaas ah kaga dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa ciro oo ay wehelinayaan afar wasiir iyo madaxa xafiiskiisa ayaa ka qaybgelaya shirweynaha dowladaha adduunka ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan oo maanta si rasmi a uga furmay magaalada dubaay ee caasimadda waddanka imaaraadka carabta murtad cabdiraxmaan ciro ayaa si rasmi ah loogu martiqaaday ka qaybgalka shirweynahan dowladaha adduunka ee labada kun shan iyo labaatan oo muddo saddex maalin ah ka socon doona magaalada dubaay waxaana lagu daray madaxda ka khudbaynaysa shirkaas sida uu xaqiijiyey xuseen aadan cege oo ah afhayeenka madaxweynaha maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa si rasmi ah loogu marti qaaday inuu ka qayb galo shirweynaha dowladaha adduunka sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka oo kow iyo tobanka ilaa saddex iyo tobanka bishan februari ka dhacin doona magaalada dubay shirweynaha dowladaha adduunku labada kun iyo shan iyo labaatanku waa shir heer caalami ah waxaana isugu yimaada in ka badan soddon madax dowladeed oo isugu jira madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaalba afar boqol oo wasiir siddeetan urur oo caalami ah boqoliyo afartan wafdi oo ka kala socda dowladaha caalamka shirweynaha waxaa ka qayb geli doonaa in ka badan lix kun oo qof madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi wuxuu shirkaasi ka jeedin doonaa khudbad taariikhi ah wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo shirkan maanta ka furmay dubaay waxa ay sheegayaan in cabdiraxmaan ciro uu goor dhoweeda khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jiiday shirkaasi isagooo sheegay in la gaaray wakhtigii caalamka ka garaabi lahaa in somalilan noqoto waddan madax bannaan oo beesha caalamka ka mid ah islamarkaana ay dowladda maraykanka ka rajaynayaan inay noqoto dowladda ugu horreysa ee aqoonsata waxaa kale oo hogaamiyaha somalilan ku soo hadal qaaday khudbaddan uu maanta ka jeediyey shirweynaha si caalamiga ah in sanadkan gudihiisa ay dhammaystirayaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee muuse biixi uu la galay abiy axmed ee lagu dhexal wareejinayay badda iyo beriga soomaaliyeed dhanka kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda ridada ee imaaraadka carabtu ay madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan garguurta u diiday inuu ka qayb galo shirkaasi caalamiga ah ee maanta ka furmay magaalada dubaay elowareedyo ayaa tibaaxaya in xasan garguurte uu saacadihii u dambeeyey ku jiray dadaallo ku aadan sidii dowladda imaaraadka carabta looga ergeyn lahaa si uu shirkaas uga qayb galo balse ilaa hadda lama sheegin wax aqbalaad ah oo loo fidiyey murtad gurguurte wararka ayaa intaasi ku diray in xasan sheekh uu qadka telefoonka kula xiriiray amiirka dalka qatar kaas oo u gudbiyey cabasho ka dhan ah martiqaadka ciro ee magaalada dubaai uu kaga qayb galayo shirkan ay isugu yimaadeen madax ka kala socota caalamka aad baad u mahadsantaha caliyare saraakiil murtadiin ah oo ka tirsan kooxda riddada iyo maamulka riddada hirshabeelle ayaa ka badbaaday dagaaloo maleeshiyaadka riddada ku dhex maray gobolka shabeellada dhexe yaasir moxamed ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya maleeshiyaad murtadiin ah oo ka wada tirsan maamulka riddada hirshabeelle dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka loogu yeero macuusleyda ay weerar dhabagal ah u dhigeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka murtad cali guudlaawe oo ka soo baxay deegaanka caalbaraf kuna sii jeeday degmada aadan yabaal dagaalka ayaa si gaara waxa uga dhacay deegaanka xaalfooley waxayna dhinacyadu weerarku ay sheegeen in in muddo ah ay iswadaarsadeen rasaas weerarkaasi waxaa ka badbaaday xasan dhicisow oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka booliiska maamulka riddada hirshabeelle oo ka mid ah murtadiintii la socotay kolonyada la weeraray sidoo kale cali xubey oo isagana ah sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa ka mid ahaa murtadiinta badbaaday waxayna wararku sheegayaan in mid ka mid ah istaafkooda uu gaaray dhaawac garaabah si guud lama oga heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha dhinacyadu isgaarsiiyeen balse waa qayb ka mid ah kala qaybsanaanta ka dhex jirta maleeshiyaadka riddada oo dhammaantood ah kuwa u carbisan gaalada saliibiyiinta ah si ay ugu fushaan ajandayaashooda ashaada la dirirnimo mahadsanid yaasir maraakiib ay gacanta ku dhigtay dowladda eritreya ayaa la sheegay inay shixnado hub ah u sideen dowladda xabashida itoobiya nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo eegaya warkaasi dowladda kaafirada eritereya ayaa bishii nofembar labada kun afar labaatankii ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay saddex markab oo dhulbadeedkeeda ku galay fasax la-aan kuwaas oo sida la sheegay ka yimid islamarkaana sitay calanka dalka azerbaijaan ilwareedo etoobiyaan ah oo ay soo xigatay warbaahinta burkena ayaa sheegay in maraakiibtaasi ay sideen shixnado hub ah oo ay ka mid ahaayeen qoryo iyo walxaha qarxa gaar ahaan kuwa loo adeegsado diyaaradaha aan duulyaha lahayn warbaahinta anjor mediya ee ka soo baxda dalka etoobiya fadhigeeduna yahay dalka maraykanka ayaa ku warantay in goobta loogu talagalay maraakiibtaasi ay ahayd xeebaha dalka jabuuti balse ilaa hadda ma cadda in maraakiibtu ay si toosa ugu yimaadeen azerbaijaan ama meel kale saddexdan markab oo ay la socdeen siddeed iyo toban shaqaale oo dhammaantood ka soo jeeda dalka azerbaijaan ayaa la xiray kadib markii ay galeen biyaha eritereya sababo la xiriira cimilada oo xumaatay sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda azerbaijaan oo magaciisa la dhaho ayxan hajizaada maraakiibtan oo magacyadooda lagu kala sheegay c m c bahlafan c m c igad iyo c m c saddex oo ay maamusho laanta azerbaijaan ee shirkadda casbian marina service ayaa la sheegay in ay ku sii jeedeen dalka imaaraadka carabta iyagoo sii maray marinka sweys milkiilaha maraakiibta oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyey in maraakiibtu ay galeen eritereya kadib markii ay la kulmeen badda oo kacsan islamarkaana kabtanada maraakiibtu ay wax falcelin ah ay ka waayeen xiriiro ay la sameeyeen hay-adaha amniga iyo ilaalada xeebaha ee eritereya war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta eritereya ayaa lagu sheegay in ciidamada badda ee dalkaasi ay qabteen maraakiibtaasi kadib markii ay ku soo gudbeen sifo sharci daro ah waxayna intaasi raacisay inay baaritaanu ku socdaan mahadsanid abusheyba ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada banaadir waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan oo qarax ah ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho kaasi oo allah fadligii khasaare xoogan lagu gaarsiiyey murtadiinta qaraxan waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka siinka dheer oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan wadada xiriirisa degmada afgooye iyo magaalada muqdisho qaraxan ayay mujaahidiintu la beegsadeen gaari cabdi ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa danab ee sida gaarka u tababaratay dowladda saliibiyadda maraykanka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhintay shan askari oo murtadiinta danab ah waxaana ku dhaawacmay sideed askari waxaana sidoo kale burburay gaariga cabdibilaha ah ee qaraxa uu haleelay qaraxan xalay ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ayaa imanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareeca la dirirka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ugu dambeyntii guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada ufurow ee wilaayada baay abuu xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey guddi heer sare ah uu ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gaaray degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay halkaasoo kulamo kala duwan ay kula yeesheen waalidiinta odayaasha iyo nabadoonnada degmada ufurow waxaa sidoo kale kulamadan barbar socotay dowro diini ah oo loo qabanayay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada ufurow guddigan ayaa booqashadooda ku tegay dhammaan goobaha waxbarashada ee degmada ufurow si gaar ah iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin ardayda iyo macallimiintaba waxaa loo qabanayay dowraad sharci ah oo kor loogu qaadayay aqoontooda diineed waxaa sidoo kale jiray tartamo loo qabanayay gabdhaha iyo wiilasha wax ku barta iskuulaadka degmada ufurow si loo ogaado halka ay maraysa aqoontooda waxbarasho gabdhaha ayay su-aashaan kor taagan tahay waa maadat alculuum alculuum dhagaha ufura gabdho su-aasha maa hiya alxaasa allatii tucrafu khilaalahaa alrawaa'ix maxay tahay xaasada aan ku garan karno urta kanoodayraaju weli maxamed xuseen oo ku socda majmuucada khadiijatu binti huyle oo la tartanfalaa majmuucada abubakar sadiiq su-aalin jawaabteedian isku daymayb waa xaasatu sham waa tahay gabdhaha su-aala la weydiiyey oo culuum ahayd su-aashii afkayga intayna ka dhammaaninba korkeygaa la taagnaa ma jawaabta marka marka jawaab saxa mise waa jawaab khalad ah guddigahay su-aasha la weydiiyey majmuucada gabdhaha oo ku saabsanayd maadada alculuum atadriibiya oo ahayd maa hiya xaasa alatii nacrif aw alatii tucrafu khilaalahaa alrawaa'ix waxay ku jawaabeen waa xaasatu shum aw sham waa jawaab sax ah
su-aashaan waa wiilasha waay dhagaha u fura carif alficl wiilasha waay ficil maxaa la dhaha maa huwa alficl haye wiilasha miiskiinay taallaa laba daqiiqa haysataan haye
anuu maahay laaraw maxamed xuseen gaalow su-aalin jawaabtiya jan iskiday meba kullu kalimatin tadullu calaa xuduudi alcamali fii zamani khaas
su-aashii la weydiiyey wiilasha jawaabay bixiyeen jawaabtaas ma jawaab saxaa mise qalad guddiga su-aasha la weydiiyey majmuucada wiilasha oo ku saabsaneed maadada luqa alcarabiya waa jawaab sax ah
mas-uuliyiintan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin ee gaaray degmada ufurow ayaa lagu wadaa inay soo maraan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ujeedka wafdigan ayaana lagu sheegay qiimeynta iyo indha-indheynta waxbarashada ka jirta wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan iskuulaadka nidaamiga ee maktabka hoos tago iyo sida ay waxbarashada ku socoto guddigan soo gaaray degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa horay ooga yimid qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga si gaar ah wilaayada islaamiga ee gedo halkaasoo kormeer uu ku sameeyey dhammaan goobaha waxbarashada iyo iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin aad baad umahadsantahay abuu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu